magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa lagu qabtay aqoon isweydaarsi looga hadlayay dib u heshiisiinta iyo dowlad wanaagga aqoon isweydaarsigan oo socod oona muddo shan maalin ah ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulada galmudug iyo puntland maamulka magaalada gaalkacyo iyo qaar ka mid a dhalinyarada ku nool magaaladaasi cabdiraxmaan sheekh xasan jimcale gudoomiyaha magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa ka hadlaya ahmiyadda aqoon isweydaarsigan labada qoynti baan halkaa ka aragnay dhawarkeenna ah arrintaas waa arrin soomaali muhiim u ah dhallinyaraduna asad ay u tahay marka aada baan u soo dhaweyneynaa gobolka annaga marka laga hadlo waxaa la qabanayaa la xiriira dib u heshiisiin waxaan ka eegnaa saydadka markaas caqabadaha jira iyo odayaashii nabaddu ma joogaan iyo gabdhihii nabaddu ma joogaan dhallinyaradii nabaddu ma joogaan iyo wax quseeya markaas meelaha la isku hayo culaysyadana saaran oo galbeedka iyo dhexahaan iyo bariga iyo caqabadaha tahay marka tani way ka yaro duwan tahay way ka sal og tahay mustaqbalkii baa laga hadlayaa soomaaliyeed see soomaaliya dib u heshiisiin dhaba u heli kartaa iyo dowlad loo dhanyaha see loo heli karaa marka dhallinyarada qiimaha badan aqoonyahanka hortayda fadhiya wax bartay gobolkana soo joogay ee reer mudugana ah hadda reer mudugga marka leeya waa ogtihiin reer mudugga wax gaara lagu tuhmaa runta firfircoonaan iyo hoggaan baa aada loogu tuhmaa waxaan isleeyahay waa marti baa laidinkugu yahay inaad ka soo saartaan waxa ugu muhiimsan dowshisiinta u baahan waa gobolka mudug isaga ka bilaabanaysa caqabadaha waa soo laalaabteen waa ogtiin ayuu gacanta lagu hayo arrintaas waxay u baahan tahay inaad talooyinkiina soo gudbisaa odayaashii nabadda waa dhisan yihiin waana shaqaynaya wixii reform lagu sameyn lahaa hadda lagu sameeyey aqoon isweydaarsigan ayaa door muhiim ah ka qaadanayo in xubnaha ka qaybgalaya wax badan ka fahmaan dowlad wanaagga iyo sidoo kale dib u heshiisiinta